بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربان سلام كبعدي waxaan si gaara u salaamayaa madaxweynaha sheekh shariif sheekh axmed guddoomiyaha baarlamaanka sheekh shariif sheekh aadan sheekh shariif sheekh xasan sheekh aadan sorry sheekh xasan shariif xasan sheekh aadan waasaas iyo ra-iisul wasaaraha wadane cabdiweli maxamed cali ambasador mahiga manhal mark borden jaamacadda carabta safiirada ka jooga igad au iyo dhammaan sunna waljamaaca iyo maamulada kale waxaan marka aad iyo aad runtii farxad weyn iyo ammaanta inaan ka soo qayb galo shirkan magaalada muqdisho ka dhacaya oo nabad ah oo runtii aan leeyahay ciidamada qalabka sida oo dowladda soomaaliyeed ay horseedku u tahay ay horseedku u ahayd iyo amisom oo iyagana qayb weyn ka qaatay runtii haddii aan arrintaas layskugu tegi lahayn si niyad same ah oo wanaaga dadaal ah ma suurto gasheen in amniga maanta lagu soo maray inay yimaado arrinta inta badan loo yimid ee shirkan ah ee muddada dheer soo socday dadaal badanaa loo soo galay dadaalka faraha badan leh waa la soconnaa waxyaabaha sababaha u ahaa ee uu la hirgeli waayey soomaalida dhexdeeda ayay ahayd dhammaan sida hoteelada iyo meelihii shirarka lagu qabanayey laga sheegayey waxay ahayd mar walba inta la isku yimaado la isdhudhunkado oo la yidhaahdo war kuwaan col maba ahaan jirine waa sidee marka laga baxana oo shirka la galana dhibaatadu meesheedii ay ka socoto dad badan ayaa dhibaatada qayb ka qaatay qaybtii laga qaatayna waxay keentay in dib xisaabtankii dambe oo layskugu soo laaba lahaa inuu hagaagi waayo arrinta ugu daran ee aan shakiga weyn ka qabaayo waxay tahay anoo rajo weynna iskale in ay hagaagto waxa weeye waxa la sheegayo oo aan laga dhabaynayn yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun haddii marka la yidhi waan u baahannahay dawlad soomaaliyeed inay dhisanto maalin walbana la fadhiisto ee ay taagan tahay markii kala dhaqaaqaba hore laga cabbaysanayo xabaddii iyo qorigii waa dhibaato aan weligeed dhammaanayn runtuna waxay tahay kuwa dhadhanshay oo aan weli dhargin xaggee la geynayaa marka soomaaliya waxay u baahan tahay dad daacad ah waddaniyiin ah la shaqeeya dadka international communitiga iyo adduunyada diyaarka u ah inay kaalmeeyaan wax la qabtaan wax la dhisaan magaalada xamar waa ku dhashay laba janawaridii aan imid ee hore waa tegi waayey xaafaddii aan ku dhashay amni darro awgeed waayo in haddii aynaan isku tanaasulin oo aynaan runta sheegin waxa dhici doona waxa weeye waa tii hore oo kale oo aan wax isbeddela lahayn gobollada dalka ee jira maanta sidii loo xaalufinayey ugaartii loo leynayey dadkii loo leynayey maanta waxay taagan tahay waryaa i bixiya waad ogtihiin inta badan soomaaliya waxa ay ka burburtay cadaalad daray ahayd shakino kuma jiro qabyaaladda laftirkeeda waxa abuurayna waa cadaalad darrada haddaan marka laysku tanaasulin laystixgelin oo sida daacadda iyo diinta aan sheeganayno aanan ka run sheegin waxa bulshada caalamka aan u sheegaynana aysan dhab naga noqon dawlad inay noo dhisanto u malay maayo inay halkaa ka hagaagi doonayso qofka kula dadaalay ee kula dadaalay ee kule raashinkiibaa kuu hayaa weelkii aan kuugu shubi lahaa keenso adiguna aad ka warwareeganaysid waa dhibaato aan laga bixi karayn waayo nabad la imow wax aan kula qabto wax kula dhisaa waaye waxaan leenahay dadka marka iyadoo aan sumada loo kala yeelin iyadoo aan la kala soocin ummaddii soomaaliyeed oo magac kaliya leh sharaf kaliya lahayd luqad kaliya ku hadlaysay ee aanu ognahay inay dadkani hadday helaan hoggaan wanaagsan inay raaci doonaan waxa loogu taliyo qabyaalad laguma hadli karaa li qofka ku hadla waa la waayey waad ogtihiin qofkii qof dila waa la dilayaa halayidhi waa la waayey waa ogtihiin laakiin markii iyada laftirkeeda ay dib usoo laabatay ayaa arrimihii o dhan haddana naga burbureen taas waxay ku tusaysaa haddaanu cadaalad iyo dariiq saxa ku soconno inay wax noo dhismayaan waxaa fiicnaa lahayd dadka madaxda ah ama xukunka u socda ama jecel inay wax qabtaan in calooshooda la jeexo bal horta oo la waxa ku jira in la ogaa waxa ku jira iyo wax sheeg runtii maanta waa fursad waaye caasimaddii soomaaliya oo aan joogno oo nabad ah haddii dadka maanta soo barakacay ee dunida aaday bal iska daaye annaga gudahayna ayay waxaa yimid dad badan oo soo barakacay nabadgelyaad soo barakicisay abaaraana soo barakicisay taas marka dawladda hadda inta laga dhisi doonaba horta mid ummadda u wada dhexaysa waxaan leeyahay laftirkeeda ha la wada gaarsiiyo cadaaladdu halkaa ha ka bilaabato waxa yimidoo in la wada helaan rajaynaya insha allahu tacaala cadaaladdaas ayaa ummadda dhanna wada arki doontaa oo shirkii aan nimid oo ka bilaabatay cadaaladdaas oo la leeyahay annagana aan isku baraarujinno walaaladeenna soo qaxay ee waxna biday amnina biday wax uu nololana biday annagana inaan soo dhawaysanno ee aanaan iska fogeyn marnaba annagana markaa kuwaan u tagnana ayaguna ay dhabarka nagu qaataan marka arrintaasi waxay noqonaysaa iicun iyo iicun hadday timaado waa la wada noolaan karayaa laakiin kaligay aan noolaado ma soconayso nabad kaligaa aa haysatid ma soconayso dhereg aad kaligaa haysatid ma soconayso aan wada dheregno aan wada noolaano intii marka nagala qayb qaadatay ammaanka nabadgelyada wanaagga aanu u mahad celinno ilaahay baa horta mahad iska leh intii qaadatay arrintaas ayaan u mahad celinaynaa waxaan marka hadalkayga ku soo gebagabeynayaa aanu ka run sheegno waxa aanu daacadda ayaddii waayo waxa aanu sheegayno aanu ka dhabayno wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu